milatariga maraykanka ayaa duqeyn cirka ah oo dhacday sagaal iyo tobankii bishii ina dhaaftay ee abriil ku qaarijiyey mid ka mida raggii geystay weerar lagu dilay askari maraykan ah alexander conrad oo lix iyo labaatan sana jir ahaa xilli ay ku sugnaayeen meel ku dhow deegaanka baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose siddeeddii bishii juune sanadkii tegey weerarkaas uu hubiyaal ahaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale afar ka mid ah ciidamada maraykanka ah ee sida gaarka u tababaran majalada military times oo soo xiganaysa saraakiisha marayniska maraykanka ee taliskooda afrika ee africom ayaa ninka ay dileen ciidamada maraykanka ku sheegtay cabdulaahi jibiyow oo madax u ahaa koox hoobiyaasha wax ku weerara oo ay al-shabaab leedahay cornel chris cans oo ah afhayeen u hadlay ciidamada cirka maraykanka ee taliskooda africom ayaa sheegay in jibiyow uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo ka dhacay dooxada webiga jubba ee koonfurta soomaaliya islamarkaana uu lahaa amarka weerarkii lagu dilay sarjon alexander conrad askariga dhintay oo ka tirsanaa guutada koowaad ee ciidamada saddexaad ee marayniska maraykanka ee sida gaarka u tababaran ayaa ka tegay saldhigga militariga ee fort breg ee gobolka north carolina laakiin waxa uu geeriyooday waxyar kadib markii uu howlgalka soomaaliya ku biiray waxa uu ku geeriyooday weerar aan fool ka fool ahayn iyagoo ku guda jiray howlgal ay ugu magacdareen octava shiil oo ay ku caawinayeen ciidamada soomaaliya inay ku sii nagaadaan saldhig ay kaga sugnaayeen deegaanka baarsanguuni oo qiyaastii laba boqol iyo labaatan mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada muqdisho halkaas oo ay maalmo ka hor ka eryeen maleeshiyadii al-shabaab dhaqdhaqaaqyada uu maraykanku ka wada soomaaliya waxay isugu jiraan talabixin dhinaca howlgallada ah oo ay ciidamada soomaaliya ku wehliyaan weerarada iyo iyagoo taageero iyo talaba ka bixiya saldhigooda ay ku leeyihiin dalka jabuuti waxay gacan ka geystaan dhismaha tababarka iyo qalabaynta cutubyada sida gaarka u howlgala ee ciidamada soomaaliya ee danab saraakiisha africom waxay sheegeen tababarka iyo xoojinta guutada danab ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay soomaaliya ka hayaan laakiin waxay intaasi ku dareen in marka ay laga maarmaan noqoto ay si toosa uga qayb galaan howlgallada sanadkan oo keliya sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka waxay ka fuliyeen soomaaliya ilaa iyo saddex iyo soddon weerar oo dhinaca cirka ah labadii sannadood ee lasoo dhaafay guud ahaanna ay ku dileen weeraradii ay qaadeen ilaa iyo siddeed boqol oo ka mid a maleeshiyada argagixisada bishii lasoo dhaafay maraykanku waxay qirteen in laba qof oo rayida oo keliya ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duqaymaha cirka ee ay soomaaliya ka fuliyeen laakiin hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa tirada intaasi ka badinaya inkastoo milatari ahaan la wiiqay madaxdooda sarsarana loo diiday xurnimo ay ku dhaqdhaqaaqaan haddana al-shabaab weli waxay ka talisaa dhul lagu qiyaasay labaatan boqolkiiba soomaaliya halka maleeshiyada aan tirada badnayn ee isisna ay dhul aan sidaa u buurayn oo waqooyiga bari soomaaliya ku yaala haysato saraakiisha maraykanka ayaa ku qiyaasaya tirada maleeshiyada al-shabaab inta u dhexaysa shan ilaa iyo toddoba kun iyagoo sidoo kale ku qiyaasaya maleeshiyada ururka daacish boqol iyo konton ilaa iyo saddex boqol